نورنا نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم aلسلaamu عalaykum وraxmat ullaahi وbarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xilliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalilnimo jimca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kana waafaqsan kowga bisha nofembar labada kun afar iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waa kuma aabbaha naajixay ku guulaystay abtarbiyeenta wanaagsan ee ubadkiisa maxayse yihiin nasaaixday ku talinayaan culimmada diinta islaamka ee ku aadan sida uu aabbaha u noqon kara mid guulaysta sidee salafkay xaaraanta uga ilaalin jireen ubadkooda kelimad ku saabsan ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan intaan barnaamijka ku guda jirno xubinta qadka telefoonka waan toddobaadkani ku wareysannay carruur fara badan oo nagala soo xidhiiray qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xiriir ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta siirada nebiga salaallahu calayhi wasallam ayaana meesha ka marnayn inshaa allah waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان waa hagaaga waalidiin iyo carruurba waxaan mar kale wadidin ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka sidaabaad ku maqlayseen hordhaca barnaamijkeena waa kuma aabbahanaajaxay ku guulaystay abtarbiyanta wanaagsan ee ubadkiisa maxayse yihiin nasaaixday ku talinayaan culimmada diinta islaamka ee ku aadan sida uu aabbaha u noqon kara mid guulaysta xalqada labaad ee taxanaha talooyin tarbiyadeed ayaad qodobkaas kaga bogan doontaan waxaana halkani ka soo jeedinaya cabdalla mukhtaar أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صارته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صارته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء لذلك الرجل يعطى هذه هذه القيادة الشرعية لأن حتى ولو لم يعني ولو لم تكن حياته كاملة إلا أنه يطالب ابتداء الرجل أيوة.
يطالب الزوج ابتداء بأن هو يتمسك في هذه الأسرة ألا يحل عقدتها وألا ينتثر أبناؤها ولذلك ما ما العرب ماذا يسمون الأسرة؟ طبعا في الكتاب والسنة لا تجد كلمة أسرة إلا في حديث فيه نظر لكن كلمة أسرة لكن العرب يسمون اجتماع الرجل بالمرأة وتكوين بناء اجتماعي جميل سببه كلمة الله وميثاقه الع- الغليظ الميثاق الغليظ هذا يسمى أسرة يقولون أن الأسرة هي الحصن المنيع
منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه kaalinta aabbaha ee tarbiyeenta ubadkiisa iyo doorka uu ka qaadan karo barbaarinta carruurtiisa ayaa ah mid muhiimad weyn ku fadhida aabbaha ayaa mar hore iyo mar dambe ka dhigan hogaamiyaha guriga ee uu saaran yahay waajibka ah in xubnaha qoyska uu ku hogaamiyo tubta toosan iyo waddada khayraadka kaalinta aabbaha ee barbaarinta ubadka ayaanan ku koobnayn in uu shaqo tago iyo in uu dhammaystiro baahiyadooda cunto iyo tooda caafimaad oo keliya doorka aabbaha ee barbaarinta da'yartiisa ayaanan intan ku ekayn balse waxa uu kaalin ra'iisi ah kaga jiraa in ilmihiisa ku barbaaraan qur-aanka kariimka haddaba si aabbuhu uu u noqdo mid ku guulaysta qaab tarbiyeenta wanaagsan ee ubadkiisa waxaa habboon in uu raaco sifaadka ay ku taliyaan culimada majaalkan ee ku takhasusay fanniga tarbiyada islaamiga ah marka hore aabbaha muslimka ah waa in uu xaadir ahaadaa waqtiyada ugu muhiimsan ee nolosha ilmihiisa haddaysan jirin duruuf aan laga baaqsan karin si ay ilmihiisa u dugaalsadaan ama u heshadaan isagana uu ugu warqabo barbaarkooda iyo kaalintooda islamarkaana uu u waafajiyo shareecada islaamiga ah marka labaad waalidka aabbaha ah shareecada islaamka waxay ku waajib yeeshay in raaci ama daryeele uu u noqdo ilmihiisa kuwaasoo wallaah uu deeqay tani waa tilmaanta labaad ee uu leeyahay aabbaha guulaystay sidoo kale waxaa aabbo weliba la gudboon in uu ilmihiisa ugu hormaro khayraadka iyo wanaag weliba ee ugu yeero hadday ahaan lahayd gudashada waajibaadka rabbaaniga ah oo ay ugu horreyso salaada ama waxbarashada si ay ilmihiisa ugu dhimbil qaataan afcaashiisa wanaagsan arrintan ayaana ah mid ay ku tilmaaman yihiin aabbayaasha wanaagsan ee ku guulaystay soo saaridda ubad fariid ah si taasi la mid ah waxaa jirta talooyin muhiim ah oo ay dardaarmaan culimada diinta islaamka kuwaasi oo aabbo weliba ka saacidaya sidii uu u noqon lahaa mid naajix ah oo ku guulaystay tarbiyeenta wanaagsan ee ubadkiisa arrimaha ugu muhiimsan ee aabbaha kala socon karo habfikirka awlaadiisa waa in uu dhegaystaa talooyinkooda iyo hadallada ay soo jeediyaan ilmaha inta ay da-doodu yar tahay waxa ay xiiseeyaan in la dhagaysto hadalkooda iyo in ay ka turjumaan dareemahooda iyo afkaarta ku jirta maskaxdooda sidaasi awgeed haddii uu waalidka aabbaha si wacan u dhagaysto ilmihiisa waxaa ka dhasha in ay ilmihiisa ku kalsoonaadaan shakhsiyadooda waxtarkooda qofeedna ay ku baraarugaan qodobka labaad ee talooyinka aabbo weliba gaarsiinaya guusha tarbiyada waa in uu ubadkiisa weydiiyaa su-aalo diini iyo kuwo aqoon isugu jira iyo weliba sidoo kale waa in uu su-aalo ka weydiiyaa arrimaha maalinlaha ah ee ku saabsan shakhsiyadda cunuga iyo qoyskaba tani ayaana waalidka hogaamiyaha ah ee aabbaha ka saacidaysa in uu dhiso shakhsiyadda cunuga iyo in uu ka warqabo xaaladiisa mar waliba xakameynta xanaaqa iyo ka hortegiisa iyaduna waa mid ka mid ah talooyinka wanaagsan ee culimada majaalkan siiya aabbo kasta oo khayr la doonaya ilmihiisa si uu u noqdo mid ku guulaysta tarbiyada wanaagsan ee ubadkiisa aabbayaasha qaar waxaa ku adag in ay ka adkaadaan caradooda marka ay ilmahooda ku arkaan falal aanan habboonayn balse in aad aabbo tahay darteed waxaa kula gudboon isku qurxinta sawirka iyo in aad ilaalsato deganaantaada hadba inta karaankaaga ah waalidka hooyo iyo aabe si ay ilmihiisu baari ugu noqdaan waa in uu isaga baari u noqdaa una nuglaadaa waalidkiisa si wanaagsanna ula dhaqmaa si gaar ah marka ay la nool yihiin oo ay joogaan meel ay ka arki karaan ilmihiisa waayo xiriirka wanaagsan ee aad la leedahay adiga iyo waalidkaada waxa uu dhisayaa ilmahaada tarbiyadooda iyagoona kuula dhaqmi doona hadba sida aad adiga ula dhaqantid waalidkaaga kawarqabka iyo la socodka aabbaha ee hadba waxa kusoo kordha nolosha owlaadiisa sida dhaqamo hadallo iyo falalba iyaduna waa arrin muhiim ah oo ka mid ah nasaa'ixda ay ku baaqayaan culimada diinta islaamka tarbiyada wanaagsan waxaa aabbaha waajib ku ah in uu la socdo waxa ku wareegaya nolosha ilmihiisa waa in uu ka warqabaa asxaabta ay leeyihiin carruurtiisa dhanka kalena aabbaha waa in uu ka saacidaa owlaadiisa xallinta mushkiladaha soo wajaha ilaalinta shucuurka iyo dareenka ilmaha ayaa waxa ay ka mid yihiin waajibaadka saaran aabbo weliba iyada oo laga duulayo sidii uu aabbo weliba u noqon lahaa mid ku guulaysta soo saaridda jiil badqaba oo qur'aani ah waxaa ahmiyad ballaaran leh in uu aabbuhu ka warqabo shucuurka owlaadiisa dhanka kalena daryeela muhiimad aan ka yareen midda waalidka siiya ilmihiisa caafimaadkoodana waa in uu siiyaa caafimaadka daakhiliga ah ee ubadkiisa sida fidrada allaah ay ku salaysan tahay ilmaha markaay da-doodu yar tahay ama ay hanaqaadka yihiin waxaa ku buuran wax soo saar iyo in ay jecel yihiin in ay iyagu waxdaha feedaan sidaasi darteed aabbaha danaynaya in uu noqdo mid ku guulaysta in uu ilmihiisa u tarbiyeeyo qaab waafaqsan diinta islaamka waa in uu dhiirigeliyaa hal abuurka ilmihiisa dadaaladooda bilowga ahna waa in uu ku taageeraa
أمي منبع الحب الأكيد كل فرد منهما حقا له قلب ودود جعل الفرحة بين الكل في البيت تسود جعل الرحمة تغشانا كما الظل المديد حبب البذل إلينا فترى الكل يجود فترى الكل يجود نبذل الخيرات إن البذل يأتي
mar hore iyo mar dambeba aabbaha waa xubin ka mid ah kuwa ugu muhiimsan bulshada muslimka ah doorkiisana waa mid ka mid ah doorarka ugu waaweyn ee ka qayb qaadanaya hanaqaadka jiil qur'aani ah oo haya waddadii ay qaadeen jiilashii saxaabada ah ee uu rasuulkeenu sheegay in ay iyagu dadka ugu khayr badan yihiin
أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna wuu idinkaga imaanaya sidee salafka xaaraanta uga ilaalin jireen ubadkooda waxaad ku soo dhowaataan xalqada shan iyo tobanaad ee taxanaha salafka iyo carruurta waxaana halkani ka soo jeedinaya sheekh casaam abuuyaxya ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وأنا كسر داتشن حلقات كي حياة السلف كارهان عناية السلف بالأبناء وأنا إن شاء الله تعالى ما تذكر تاجي دونا سلفك يساي ويل علنتي للمهودة إن يحاران وقتها هذه أدبي uga dhowrsan jireen xaaraantu laba shayba way keenaysaa adigu hortoo aakhira naar baad ku mutaysanaysa qodobka labaadna ilmo xaaraan lagu koriyey waxay noqonayaan ilmo caaqa oo liita oo waxba kuu tarin aakhiriyo adduunyo labadaba way noqonayaan qofku waa inuu markaa iska fiiriyo xoolaha uu siinayo ilmihiisa uu siinayo hadduu waayo ilaahayba tabaaraka wa tacaalaa ma saarin culays aanu qaadi karin ma saarin hadduu helana in xalaala waa inuu siiyo xaaraanta uu ka ilaaliyo cumar ibn cabdilcasiis qiso cajiible oo la yaab leh oo laga soo naqliyey ayaynu sheegi doonaa markii sakaraatulmowtkii uu qabtay ayaa waxaa dhacday inay dad qaraabadiisa u yimaadaan waxay ku idhaahdeen markaa weliba waxa u yimi maslama ibn cabdilmalik ninkii la odhan jiray ayaa u yimi عقول يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال فتركتهم عيلة لا شيء لهم فلو أوصيت بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك أقول هذين أنت المسؤولية هايسي أو مسلمين تأذ خليفك وآيد المها قاعد شايد كل شيء أقول هذين وحلوحي هانتي أدلهين أو دنا waad bixisay maantana iyagoo caydha oo fara madow ayaad ka tegaysaa ee hantidii muslimiintaada haye waxa yar dardaaran waxaa yar hala ii siiyey ilmaha dheh waanu kuu yeernaana ku fulinaana mas-uuliyadan anaga nagu dhacasa annaga hadhow kuu fulinaana ayay ku yidhaahdeen markii intaa lagu yidhi ayuu cumar wuxuu yihi baa layidhi asniduuni bal isoo tiiriya kor isoo qaada markaasaa wuxuu ugu jawaabay maa manactum xaqan huwa lahum walam ucطihim maa laysa lahum waxaa ii sheegayaa xaq ay lahaayeen oo ilmahaygaan u diiday ma jiro xoolo aanay lahaynna ma siinahayo ayuu ku yidhi waina wasiyatii fiihim ina waliya allahu aladii nazla alkitaab wahuwa yatawala asaalixiin wuxuu ku yihi dardaaran baan u dardaarmaya haddaad dardaaran weydiiseen oo dardaarna iga rabtaan ilmahaygaan u dardaarmana dardaarankaygu waa kan oo muxuu yahay ina waliya allah aladii nazla alkitaab wahuwa yatawala asaalixiin ilaahay baa tabaaraka watacaala keligii weli ah keligii hadduu weli yahayna isagaa soo dejiyey kitaabka mid kastoo saalixana arintiisa alla tabaaraka watacaala tawalinaya markaa saalixiin haddaad tihiin ilaahay baa tabaaraka watacaala arrinkiina tawalinaya kadibna wuxuu u yeedhay baa layidhi ilmihiisii ayuu u yeedhay markaasaa wuxuu yidhi markaa intaan u yeedhin ayaa wuxuu dadkii ku yidhi ilmahaygu laba midun bay noqonayaan markaan ka tago oon geeriyoodo mid ilaahay buu tabaaraka watacaala ka cabsan doonaa ilaahay hadduu ka cabsadana fayajcal lahu makhrajan makhraj buu u samayn doonaa alla tabaaraka watacaala ama wuxuu noqon doonaa mid mukibun ku ah macaasida ayuu noqon doonaa hadduu macaasida ku noqonayo mid ku mamana anigu kuma sii caawinayo macsida ilaahay tabaaraka watacaala ee maal ku siin maayo ilmihiisiibuu u yeedhay baa layidhi markaa dhowr iyo toban wiil ayay ahaayeen markuu saa u fiiriyey oo iyagoo baaba'san u arkay isagana sakaraatulmowtki uu hayo ayuu ooyaa layidhi waa ilmeeyey marka wuxuu ku yihi baa layidhi binafsii alfitya aladiina taraktuhum cayla laa shay'a lahum wainii bixamdi illaahi qad taraktuhum bikhayr ay baniya ina abaakum muhila bayna amrayn an tastagnuu wayadkhula abuukum annaar aw taftaqiruu wayadkhul aljanna wuxuu ku yihi baa layidhi ilmaha yaryar waa xaqiiqo idan ka tagayo iyagoo baahan oo hal xabaan haynin laakiin ilaahay baa tabaaraka watacaala ugu mahadnaqaya inaan khayr uga tegin wuxuu ku yihi ilmihii intuu la hadlo ku yihi aabbow aniga waxaa la i joojiyey laba arrimood dhexdooda ayaa la ii joojiyey labada arrimood maxayin inaad hani noqotaan sidii hani u noqon lahaydeen inaan ka shaqeeyo kadibna anigu naaraan ku galo haninimad aan idiin horseedayo iyo inaad baahataan oo aan markoo baahan anigu aan janno galo labadaas ayay noqotay marka waxaan doortay inaad baahataan oo aan janno galo xaaraan aanan siinin ayaan doortay quumuu casamakumullah ee kacabu ku yidhi marka ilaaha idin ilaaliye ee kaca markii dambe waxay noqdeen baa la wariyaa dadkii ugu dhaqaalaha badnaa ugu hantida badnaa ayay noqdeen maana xaaraan noogama tegin ka tegi maxay iyagoo fuqaraa ayuu uga tegi marka dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay waxaa idhaahdaa min xalaal min xaraam mid aan u aba yeelne ilmahooda siday wax u siin lahaayeen wax uga tegi lahaayeen oo ka shaqeeyaan marka qofku waa inuu iska ilaaliyo ka digtoonaado inuu ilmihiisa xaaraan uu ku quudiyo ilaahay tabaaraka watacaala xaaraanta haynaga badbaadiyo ilmihiinana ka badbaadiyo caloosheena alla tabaaraka watacaala ka badbaadiyo kori hoos سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنان
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaaga markanna waa xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaadkani ku wareysannay carruur fara badan oo nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyagoo ka jawaabaya su'aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore kuwaasoo u dhacayay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii laga soo baxayo musqusha iyo lugta la soo hormarinayo iyo su-aasha labaadii ahayd waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka sanaaga waa kuwaan iyagoo ka jawaabaya waxaana la yeelanay wareysideedan ku soo maqan
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo maxamed cabdiraxmaan
halkan naga soo wacaysaa galaalada shaqow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay aa su-aalihii la sweydiyey jawaabooda ma soo diyaarisay saa maasha allah aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo horumarinayo
kufraanaka lugta midig
maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka sanaag qeenqaaro madrasadii wax ka barataa imaam shaamidiya mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto mujaahid
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah insha allah
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa iyo cadal sulqaan mujaahidiinta dhammaan annaga nagu salaamayna waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo maryamo axmed halkan naga soo wacaysaa degmada shaqow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
haa su-aalihii la sweydiyey jawaabooda ma soo diyaarisay haa maasha allah aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo horumarinayo kufraanak lugta midig
maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka sanaag albaab
madrasadii wax ka barataa tamiim daari
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto mujaahidad
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah
insha allah assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo cabdihaadi cabaas halkan naga soo wacaysaa degmada shaqow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay haa su-aalihii la sweydiyey jawaabooda ma soo diyaarisay haa maasha allah aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo horumarinayo
kufraanak maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka sanaag albaab
madrasadii wax ka barataa مدرسة الصميم الداري
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto راهب waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah إن شاء الله
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa أبا عبد ضمان مسلمين تا يا أبي annaga nagu salaamayna waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo حتى عبد الرحمن halkan naga soo wacaysaa
اسمه الجمامة barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
ها su-aalihii la sweydiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها maasha allah aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo horumarinayo
كفر لك نسمد
maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka sanaag إيركابو barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo aad soo diyaarisay
حديث haynoo akhri أن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلى لم تستحي اصنع ما شئت
madrasadii wax ka barataa
مدرسة رمضان
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
داعية
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah
إن شاء الله
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
إلى إذاعة الفرقان هاي أبي لالين فلسطين واي.
إذاعة الفرقان anakan og salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام
هاي.
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo استر محمد halkan naga soo wacaysaa بسمة الجمالة barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii lasu weydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay
ها maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta lasoo horumarinayo بشرانك دكتور دكتور
maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka sanaag غير قالوا
barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo aad soo diyaarisay haynoo akhri
tufaaxa firdowsa rabow timirteeda tuti naarintooda ka yeelta xadkeena allaahu allah allaahu wasaalim wasaalim calaa xabiibi muxaamed calayhi salaam kankaafir islaamka uwa ka tegay min markay rusulaan yadawna u tooti allaahu allah allaahu wasaalim وسال على حبيب محمد عليه السلام
madrasadii wax ka barataa مدرسة رمضان mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto تعليمات
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah إن شاء الله
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa والدين دي إذا إذا عدى الفرقان يا مجاهدين
anakan ugu salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo
يا حسن
halkan naga soo wacaysaa تتوصل barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
ها su-aalihii lasu weydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay
ها
maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta lasoo horumarinayo
دعاء الله خير غفرانك ملك maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka sanaag هذا السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo شهيد halkan naga soo wacaysaa كوني برو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها
su-aalihii lasu weydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta lasoo horumarinayo
غفرانك وقت نجيبتك maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka sanaag
أرجعوا
madrasadii wax ka barataa
ترجع
mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto
مجاهد
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo aad soo diyaarisay قرآن المجيد آخرنا qur-aanka noogu bilow kadibna nashiidada insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه معنى القول الضيق هذا يا أستاذي ألفنا لا معبود بحق إن يدعى إلا الواحد وهو الله أخلف أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعا وأناب إليه ورجا فامتلأت بالخير يدا لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه هو معبودي ليس سواه معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا
ugu dambayn iyaad halkan ka salaamaysaa
إذاعة الفرقان أميركن أبو البدين جادينك إنفلمينتو طي أبو annakan ugu salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo hidayso halkan naga soo wacaysaa degmada saako barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها
maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo hormarinayo
كفرانك لقطة مديد
maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka sanaag إرجاو
madrasadii wax ka barataa تاج العلوم barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo aad soo diyaarisay نشيدو haynoo akhri
أخي هل أتيت بوقوت السحر إليه وقت سياق سهر وهل قد سحرت به حينما بنظراك عفو إليك نظر أخي هل عزمت إليه النهوض وحربا على النفس رفت تبور فلو جئت مشيا أتاك رفوض وكسر فؤادي برطب جبر أخي هل يتاح إليك الوقود وضح القضايا كفوق الغلوب وضح القضايا كفوق الغلوب وحولك كد لا تراها تقول
mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa inay noqoto وجاهد العليم waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah
آمين إن شاء الله ugu dambayn iyaad halkan ka salaamaysaa أمير كنا ومتمات كستجوغان المجاهدين إيلاد إسلامي أفرقان annakan ugu salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo خمسة halkan naga soo wacaysaa تكمل ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay
ها
maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo hormarinayo كفاعدك نقطة مليك maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka sanaag
عداوة
mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa inay noqoto
معلمات
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baadhi u noqoto insha allah
إن شاء الله
barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo aad soo diyaarisay نشيدو haynoo akhri
سلكت طريقي ولد أحيي عزمت المسير لأحمل هني ووسع دنياي قلب عميق توجع بابي لأرض الأسود توجع بابي لأرض الأسود فيا أم لا تحزني للعراق وإني مضيت أرض العراق فأي يساهيا لدمع المآخي وما سرت إلا لتحمل اليهود
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
mujaahidiinta iyo muslimiinta dhammaan anakana ugu iyo salaamay ilaada islaamiga dhammaan annagana og salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاضياء مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب waa hagaaga barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna weydan kaga imaanayaa markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta sheeka xariir taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah
Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala ila joga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreeyey, ado qori garabka haysta, gabobayo gaari mayo. Haddad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hoyo guntigaaga dhuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin sheeko sheeko waxaa jiri jiray een, laba ciyaala ee ahaayeen oo eedadoodu la joogo markaas yacni eedadii waxay dhahday een, soo baxa waxaa ii soo guraysiin miro yacni geb aa ii soo guraydiine soo baxa ee dhahday geelay soo saartay orati ee soo saartay yacni bas markay soo wadaysay u soo socdeen way soo fogeysay meel dheeray keentay oo duur ah meeshii ay ku dejisay waxay dhahday een, waxaa raba een, nini loora intay u dhiibtay waxay dhahday ii soo buuxiya mid walbo halkaa loora ii soo buuxiyo ha ii keeno ayay dhahday waayihey dhaheen eedu waa soo buuxinayna haye ani intaa idinku sugaa geedkaanay ku dhahda markaas hayey dhaheen way baxeen waxay aadeen een, inay mirihii soo guraan mirihii yacni ayagoo guraasay u guraayeen u guraayeen u guraayeen mar walbana yacni marka ayada waxay samaysay geelka koortiisa maaragta ee bixisay waxay surtay ee laanta geedkay saan u surtay si ay ilmaha u qalado ayagiina waxay dhegaysanayaan ee geelka koortiisa maaragta oo kalow kalow dhahaysay dhegaysanayaan sidaasay mirihii ku guraayeen siday mirihii u guraayeen marka dambe maqribay camalay noqotay maqribay soo noqotay mugdi mugdi yaray soo noqotay loorkiina waa ay buuxiyeen labadii loor way soo buuxisheen waxay dhaheen habeen waayee loorkiina waana buuxinee soo baxa een aan baxna eeda agteeda aad tagnee haye way soo baxeen waxay imaadeen ee geedkii agtiisay imaadeen eedadii maba joogtaba wax maanta oo dhan shanqaraa wuxuu ahaa geelka koortiisay aheede bis way soo baxeen ayagoo socdo oo raadinaya eedadii eeda eeda ayagoo dhahaayo aa dhigdheer waxay dhahday hee eedadiina oo aniga kaalay soo baxa way soo waday gurigay geysay ay- markay guriga saa u geysay way dareemeen inaysan ahayn eedadooda markaasaa yacni markaasaa waxay dheh waxay dhahday yacni habeen waaye een cashey soo siisay sooray usoo gurtay waxay ugu soo dartay hilib oo wadada oo ku jiro fara dadeed ku jiro markaas way dareemeen in yacni hilib oo dadeed uu yahay uu hilib xoolo uusan ahayn markaasay dhan eed hilibkan ma rabna hilib kale noogu soo dar haddana hilib kale ugu soo dartay oo ee usoo gurtay soor kale hilib kale usoo gurtay waa ay cuneen markay cuneen waagii markuu bariyey yacni waxay dhahday ilmahan waa caatee ha kuu cayilaanay isdhehaysay markaas kadib aa qalatide bis waxay dhahday suuxii waagi markuu bariyey wa- waxay dhahday ilmahaygii inta jooga een maaragtaay haantaas weynna yaa la furin aniga yacni waxaa aadaa geelkaana soo daaqsiinaa meeshiina jooga haye hayay dhaheen ilmihii waa ay yacni w- way baxday geelkii waday markay ee fogaatay ee sii fogaatay cabbaar ay socotay isdhaheen way dheeraatay waa ay yacni markaase way way tashteen waxay dhaheen een markay saa u dheeraato hilibkaana darsanaynaa wixii tabarteenaa guranaynaa oo haanta weyn ku jiro oo hilib xoolo waayo oo oodkaca waa guranaynaa maaragtaay waana sii cararaynaa haye markay fogaatay ogaadeen ee haanti marka markii la furaayo aaday u shanqare oo bow dheera la markii saa loo furaba bow ee dhahdaa markaasay daboolkii ka qaadeen daboolkii markay saa ugu qaadeen ee halmar bow dhahda bowdeedana meel dheera laga maqlaa markaasay hilibka shiilnaa ku jiray ee faraqa ku gurteen wixii tabartooda markay gurteen ee orod istaabteen dhegdheertii way maqashay waxay dhahday markaas ayadoo soo ordayso waxa bowle mahaan weynba waxa bowle mahaan weynba ayadoo dhehayso soo fakees ayagana ay sii cararaayaanoo sii ordaayaan soo ordaayeen ee ayadana usoo dab ordaysa ee ugu hayday waxa bowle mahaan weynba ee ugu haysay ay waxaa ka hor imaaday ayagii tog togaa ka hor imaaday oo biyo ku jiro markaasay towgii soo dabaasheen xaggay uga gudbeen ayadiina markaasay saa usoo istaagtay markaasaa waxay dhahday ilmahaygiiow xaggay ka gudubteen markaasaa waxay dhaheen eedu waxaan kusoo gudubnay waxaas madow iyo waxaas gaduudan muu jeedaa haa aa lugtan iyo lugta soo kala saarnay saasaan kusoo gudubnay sidaas miyaa haa lugtii waxay saartay wixii madoobaa iyo wixii gaduudnaa iyo xaas iyo jeerna waa labadoodii markay saa labada lugood u saartaba waa la kala dafay oo jeexi jeexaa loo kala qaatay ayadina siday ku dhimatay sheekadani maanta sidaasay kusoo dhammaatay samoowa samow samoowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arrafowa halkaad xalanoo xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobey hobeeya hobeeya hobey hobeeya
فيه فخار للورى والعربي فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan ku sii saqaynaa waxaase markani ku soo dhowaataan xalqada soddon iyo saddexaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruur ay kusoo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam heshiiskii alxudeybiya sanadkii lixaad ee hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacay heshiiskii laamgac baxay xudeybiya tirada muslimiinta waxay ahaayeen xilligaas kun iyo afar boqol oo iskugu jiro akhyaartii baycaturidwaan iyo raggii geedka nebigu sala allahu calayhi wasalam wula baxay muslimiinta asagoo doonaya inuu soo cumraysto dagaalna aan u socon markii uu gaaray meesha lagu magacaabo dulxulayfa ayuu calaamaystay geelii hadiga uu u watay wuxuuna xidhay cumro wuxuuna diray sirdoon ka tirsan qabiilka reer qusaaca si uu ugu warkeeno quraysh markii uu gaaray meesha lagu magacaabo casfaan ayaa waxaa u yimid sirdoonkii si uu u diray quraysh wuxuuna ku yidhi waxaan kasoo tagay kacab binu lu-ay iyo camir binu lu-ay oo ciidan kuu diyaarsaday si ay kula dagaalamaan xajkana kugu diidaan wuu socday nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaa uu ka tagay meel dhexe markaa buu yidhi khaalid bin waliid wuxuu jiraa dhanka kuraaculqamaam ee waxaad u jeesataan dhanka midig allah ayaan ku dhaartaye khaalid bin waliid ma dareemin asxaabta ilaa uu ka arkay boorka ciidanka ka baxayo markaa buu orod istaabtay asagoo u digay qureesh nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu socday ilaa uu ka tagay thaniyatulmiraara oo ah halka looga dego banka xudeybiya meeshaas ayay togsatay hashii nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa bay dadka ku dhaheen hashii nebiga sala allahu calayhi wasalam xal xal oo ah kelmad lagu dhaho geela markii uu socodka joojiyo hase ahaatee way diiday hashii mana istaagin markaas ayay dhaheen hashii aan laga hormari jirin way tugsatay socodkana way diiday markaa buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qaswaa socodka ma diidin dhaqanna uma lahan laakiin waxaa istaajiyey wixii istaajiyey maroodigii kacbada soo weeraray kadib nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi allah nafta moxamed gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartaye maanta hadday ii weydiistaan wax qorshe ah oo ay ku weyneynayaan xurumaadka allah waan siinayaa kadib wuxuu canaantay hashii weyne la booday kadib wuu leexday wuxuuna degay meesha ugu fog toga xudeybiya waxaana ku yeelay ceel biyo yar ku jiraan wax yar kadib dadkii ayaa ugu soo cabtay biyo la-aan ama biyo yaraanta kadib wuxuu soo bixiyey leeb ka mid ah leebihiisa wuxuuna ku amray saxaabada inay dhexgeliyaan ceelka allah ayaan ku dhaartaye kama zuulin inay ka dhaansanayaan ilaa ay ka dhargaan qoraysh way ka murugtay degidiisa kadib wuxuu jeclaystay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu u diro nin ka mid ah raggiisa wuxuu u yeeray cumar binu khadaab si uu ugu diro qoraysh laakiin cumar ayaa yidhi rasuulkii allow maka iima joogo qof reer bani cadiya oo iga celiya hadday qoraysh dhib ila doonto ee waxaad u dirtaa cuhmaan qabiilkiisa ayaa degan waxaa doontana wuu gaadhsiin karaahe markaa buu cuhmaan u yeedhay wuxuuna u diray qureish wuxuuna ku yidhi waxaad u sheegtaa in aan dagaal u imaanin ee aan cumro u imaanay islaamkana ugu yeer sidoo kale wuxuu faray inuu u bishaareeyo rag iyo hablo muslimiin ah oo maka joogay in furashadu dhowdahay allah diinkiisana ka dhex muujini doono magaalada mako iimaankana aan dhexdooda lagu qarsan doonin cuhmaan wuu baxay wuxuuna maray qureish waxay ku dhaheen xaggeed u soctaa wuxuu ku yidhi rasuulkii allah ayaa iisoo kiin diray si aan allah iyo islaamka idinkugu yeero idinkuna sheegana inuusan dagaal u imaanin keliya cumro u yimid waxay ku dhaheen waan maqalnaa waxa aad dhahday soco fusho dantaada kadib waxaa usoo istaagay abbaan binu saciid binu caas wuuna soo dhaweeyey kadibna faraskiisa ayuu gadaal ka saaray wuxuuna geeyey magaalada mako muslimiinta ayaa yidhi intuusan soo laaban cuhmaan wuu naga tegay wuxuuna aaday beedka markaas ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ma u malaynaya inuu beedka dawaafayo anagoo hareereysan waxay ku dhaheen maxaa u diidayo marba haday u suurta gashay inuu tago mako oo qurayshna dhex jiiro wuxuu ugu jawaabay kaasi waa malaha aan ka qabo inuusan dawaafeyn anagoo aan la dawaafeynin muslimiintii iyo gaaladii ayaa isdhex galay waxaana bilaabatay in laba nin oo labada qole kale ah wax isku tuuraan oo dagaal ka dhex dhaco kadib waxaa la isku tuurtuuray dhagaxaan iyo gamuuno wayna isku qeeliyeen labada qolo waxaa nin kastaba u yeedhay nin waxgarad ah isagoo ka dalbanayo in dagaalka laga hortago nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa la soo gaarsiiyey in la dilay cuhmaan markiiba wuxuu ugu yeedhay muslimiinta bayco in la galo muslimiintii way soo degdegeen waxayna ugu yimaadeen geedka hoostiisa wuxuuna bayco ama balan la galay inaysan cararin wuxuuna qabtay nebigu gacantiisa wuxuuna yidhi tani waxay matalaysaa cuhmaan baycadii markay dhammaatay ayuu imaaday cuhmaan waxayna ku dhaheen muslimiintii ma ka soo bogtay dawaafka beydka markaa buu yidhi waxaa baas lahaaday waxaaad i malaynaysaan waxaan ku dhartay allah nafteedu gacantiisa ku jirtee sanad haddaan ku jiri lahaa mako sanadna nebigii allah xudeybiya joogo ma aanan dawaafeen qoraysh way igu yeertay in aan dawaafo waana diiday muslimiintii ayaa yidhi rasuulkii allah ayaa allah inoogu ogaal badan nooguna malo wanaagsan cumar binu khadaab ayaa qabtay gacanta nebiga isagoo oo jooga geedka hoostiisa kadibna dhammaan muslimiinta way galeen baycada marka laga reebo jid binu qays macqal binu yasaarana wuxuu kor u qaaday laamaha geedka si nebigu sala allahu calayhi wasalam u gaarin wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee beecada gala abu sinaan wahab binu muxsin al asdi sidoo kale salamata binu akwac wuxuu ballanta galay saddex jeer mar wuxuu la galay kubii ugu horeeyey marna kubii dhexe markii ugu dambeysayna kubii ugu dambeeyey iyadoo xaaladu sidaas tahay ayaa waxaa yimid nin lagu magacaabo budayl bin warqa oo la socda koox reer bani qusaaca ah kuwaas oo ahaa kuwa sirta nebigu usoo gudbiyo muslimkooda iyo mushrigooduba wuxuuna ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaan ka soo tagay kacab binu lu-ay iyo caamir binu lu-ay oo degay ceelasha biyaha badan ee tuga xudeybiya watana ilmahoodii iyo naaguhoodii waxayna rabaa in ay kula dagaalaan kaana hor istaagaan beydka markaa buu nebigu yidhi anagu uma imaanin in aan la dagaalno cid waxaan u imaanay in aan cumraysanno qorayshna dagaalku way ku dilowtay wayna ku dhibtoodeen marka hadday rabaan waan la heshiinaynaa waxay ii ogolaanayaan in ay naga dhex baxaan anaga iyo dadka waxay galeen way samaynayaan hadday diidaanna waxaan ka nasanaynaa dagaalka dhibkiisa hadday diidaanna waxaan dagaal ka ahayn allaha nafteedu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee waxaan kula dagaalamayaa diinkaygaankan ah ilaa aan ka geeriyoonayo ama amarka allah lana mariyo budeel ayaa yidhi waan gaarsiin doonaa waxa aad leedahay wuu baxay wuxuu u tagay qureesh wuxuuna ku yidhi waxaan idinkaga imaaday dhanka ninkaas waxaan idinkaga wadaa war haddaad rabtaan waan idin sheegayaa kuwoodii maangaabka ahaa ayaa yidhi wax baayaha uma qabno ee hanoo sheegin kuwoodii indheergaradka ahaana waxay dhaheen soo daa waxa aad maqashay asaga oo leh wuxuu ku yidhi waxaan maqlay asaga oo leh sidaas iyo sidaas curwata bin mascuud ayaa yidhi wuxuu idin soo bandhigay qorsho hanuun ku jiro ee qaata oo ii ogolaaday in aan u tago waxay ku dhaheen u tag wuu u tagay wuxuuna bilaabay in uu la hadlayo wuxuuna ku yidhi war la mid ah kii uu ku yidhi budayl curwata ayaa yidhi hadaad dabar jarto qoomkaaga horeyna ma u maqashay nin tolkiisa dhex jiiray oo laayay haddii tan kala dhacdana lagu jebiyo ayuu ka wadaa allah ayaan ku dhaartaye waxaa ii muuqdo dad isku jir ah oo mudan in ay kaa cararaan oo ay kaa tagaan abubakar sidiiq ayaa yidhi nuug kintirka laate anaka miyaa ka cararayno oo ka tagayno curwa ayaa yidhi kani waa kuwa moxamedow nebiga ayaa yidhi waa abubakar curwa ayaa yidhi allah nafteyda gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartaye hadday jiri lahayn wanaag aad ii samaysay hadda ka hor welina aan gudin waan kuu jawaabi lahaa wuxuu sii watay curwa inuu nebiga la sii hadlo saxaabadana hoos ayuu ka fiirinayay wuxuu arkay xaaqo ma jirta nebiga xaaqoodo aday jirtana waxay ku dhacaysay gacanta mid ka mid a saxaabadiisa kadib wuxuu marsanayay wejiga iyo jidhka dham hadduu wax amrana way u kala degdegayeen hadduu weys qaatana waxay ku siganayeen inay ku dagaalaan weysadiisa hadduu hadlane codkooda hoos ayay u dhigayeen indhahoodana kuma gubeenin weynaan darteed intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa carruuray darsigii soddon iyo saddexaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socoto waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا
فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaad markan ku soo dhowaataan su'aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka dambe waxaana marka hore u mahad celinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su'aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore haddii wallah idmane waxaan toddobaadkan u soo gudbin doonnaa carruurta su'aale kale oo iskugu jira adkaariya sidoo kale juqraafi haddii aynu ka horeyno su-aasha adkaarta ah carruuray waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan ducada la aqriyo wasqaadka ka hor aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan ducada la aqriyo wasqaadka ka hor su-aasha labaad carruuraydana waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka togdheer aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka togdheer waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socda idinkuna la soo xiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix فاضياه مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaadkan ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayna barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah waassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سنا لم يرب في ليال المشرق